habeenkii weli ma soo dhammaanin raggeerna hoteelada ay degan yihiin insha allah haddii alla raalli ka noqdana birisi waxaa noola sheegay inuu idab la hadlayso wax kaleeto hadeer hore u jiri ma jirin shirkana weli ma fahmin
wata ergooyinka ka socda gobol ay soo gaaray kismaayo ilaa hadda waa imisa tiradooda
walaa ilaa afartan iyo shan ilaa konton wey meelahaas intaas wey tirtiga weli hadeer ma hadalin laakiin intaas baa la wadaa waxaa sheegtay beri in ergooyinka ay la kulmayaan muslimiin ka socota urur goboleedka iga markaa kulankaasi maxaa looga arrinsanaya
waxayna u sheegeen in ay meel ubaahayaan ilaa magaalada muqdisho oo xaggooda laga warbixina inay siin hayaan bay noo sheegeen warbixintadan ilaa weli lama soo gaarin laakiin ergooyinka waa rabnaa
ilaa hadda intaad joogtaan kismaayo ma la kulanteen madaxweynaha maamulka jubba axmed madoobe haddii aad la kulanteen ha la kulanteeshan muxuu idiin sheegay
madaxweynaha madaxweynaha puntland markuu yimaadayay baan si guud ula kulanay markaasna khasiyada kusoo dhageynayay madaxweynaha puntland baan nogula yeeray hadday soo dhageyn wanaagsan iyo si sharafle baan ku wada kulanay wax dhibaatana meesha kama dhacin puntland iyo jubbalandna inay walaalay yihiin gacmo furin haddi xagga lasku hogaansamayaan yay noo sheegeen
wata waa su-aal kale haddii aan ku weydiiyo maalmahan waa tii khilaaf laga soo sheegayay gobolka gedo oo kan arrinduwanaashi ku saabsan dhinaca garbaari dhinaca doorow markaa farqigii ugu dhexeeyay labada dhinac ee isku hayay arrintan jubbaland wax xal wax ma laga gaaray
maa arrintaas waxaba weli laga gaaray ma jiraan laakiin saraakiil kamid saraakiisha garbaar ay joogto yaa waxaa noola sheegay inay edab iyo wada hadlahayaan xiriirkooda inay wanaajiyaan ay doonahayaan goortaas daladeedna wadahadal la geli doono insha allahu
ma inoo sheegi kartaa waktiga la doonayay in lagu soo xulo baarlamaanka ku-meel gaadka ee jubbaland xilliga loo iclaamiyay in uu qabsamo kulankaasi
sida ugu degdegdadan sida noola sheegay ilaa asbuucan baxdiisa in xulitaan la galayo markuu shirka furmo sidaasaan filaya haddasan golaad kale iyo dhibaato kalena dhexdin gobolka gedo imisa degme ayaa laga soo qaaday xubnahaasi gobolka gedo umatali doona baarlamaanka jubbaland waa imisa tiradooda
ilaa afar iyo labaatan xildhibaan baa noola sheegay waxaa kaloo xigta gobolka dega degmooyinkiisii lama soo wada qaadin qaarkood baa miiska saaran iyagoo in badan iyo in badan aan ka xunnahay ina degmooyinka qaarkood aan garabka la keenin si aad baan uga xunnahay
degmooyinkan goobta la geenin waa kuway
alcadda iyo waxyaalo eedeeya matala masida meelo tilmaan ijeediyeyna meelahaas baan keenin
ma waxaa lagu salaynayaa xilligii dawladii hore ee soomaaliya degmooyinka jiray oo k- oo qura miyaa lagu salaynayaa xulista baarlamaanka
waa saas bay leeyihiin inkastoo degmada booriga kadaga degmaayay gobolka jira lagu tirin jiray oy miiska hore u saarneed warqadeedaha ay yeelaan haddana haatan ka hore nimankii ilaa lix degmay gobolka geda kasoo qaadeen annaga oryaalka dhaqanka iyo dadka geda kasoo dumeeyana aada iyo aada ugu diidiisan yihiin
waa tahay su-aal kale hadaan ku weydiin waa adinka hogaanka dhaqanka gobolka gedo haddii aad tihiin dhammaan xubnaha ku sugan magaalada kismaayo ma wax xiriir xumo ayaa dhex yimi ka dhex taagan warar noocaasana soo gaarayo
waa jirtaa arrimo khilaaf ku jiro aniga waxaan ahay ugaaska ugaasyada dhaqanka gobolka jala ay sarreeyanahay ugaas maxamed ugaas xasan yarey waa jirtaa niman ugaasyo sheeganhaya oo dhammaanna gobolka jala ayna ku kalsooneen arrimahaas waa jiraan
ugaas maxamed ugaas xaashi soomahan ugaas guuda beesha sade ma wax khilaaf ayaa ka jira dhankiisa
maya maya ma aha khalaaf baa ka jiro laguma kalsoono arrintaas argadana lisaguma imaadin wax ugaas beesha saga oo lagu kalsoon yahay oo dhammaan lisugu yimid ma jiraanin waxaasna waxba kama jiraanin
dambe xafiid galab ayaa ka qabtaa in baarlamaan laga soo xulay goboladaas jubbooyinka iyo gedo in uu meel maro imaadanakalmadaas maanta inuu tuuray ugu dambeyn rajayn kaleg ayaad ka qabtaan in baarlamaanka uu yeesho gobolada jubbooyinka iyo gedo dhowaan lasoo xulo rajayn kaleg ayaad ka qabtaa inuu meel maro
aad iyo aad baan rajadeyna ku qabaa naga waxaanu nahay ka dalayn baanu nahay ka dalayna dawlad baa ka hana qaaday baarlamaan inay ka hana qaadana aad iyo aad baan ugu rajo qabana